alo kala duwan ayaa maaragtay bulshooyinka degmada baardheer u qabanay annaga oo horta maaragta gabdho iskooda iskugu tashaday oo garoobada maaragtay degmada baardheere garoobada ah waxaa weeyaan dhowr jeer baan caqabad samaynay qaxootiga xawaal cadday arafadii hore bishii hore oo arafada ahayd dhar baan u qeydinay talaadadii hadda dhoweed booyad biyaha ayaan u geynay haddaan indheindheeyey meeshaa baraka dadkii soo barakacay oo qaxootiga ahaa oo halkaas ku waxaysnaa dad dayacan weeyo dad rafaadsan weeyo dad aad iyo aad looga naxo weeyo dad oo waxaa weeyaan ilaahay uu nagu eeganahayo anoo ku hadlahayo degmada baar dheero afkeedii oo waxaa weye dadka muslimiintana u hadlahayo oo maaragtay dadkaas in wax loo qabto rabo baaqisna dirahayo waxaa weye annaga horta waxqabadkanaga wuu iska badnaa ha ahaatee dad oo hadda tabar weyn lehna ma nihin laakiin carruurtanada dhiilkoodii baa nintaan ka gafuurnay oo maalintaan ka qadinay ayaan dadkaa biyo ugu geynay mar dhar ugu geynay awoodanadina dee intaasay noqotay haddana dad ka harahaya ma nihin waxaa weeyaan inaan qayb kala qaadano oo dhibka dadka walaalaha naga haysto inaan la qaybsano oo naftanada iyo maalkanagaba u hurno iyo horta maaragtay waajib nagu ah oo u diyaar garownay mideeda kaleeto baaqis waxaa u diraya bulshaweynta degmada baar dheero maamulkeeda kala duwan qaybihiisa farada badan waxaan baaqis u dirahayaa hay-adaha degan oo waxaa weeye kuwa dawliga ah iyo kuwa lookalada ah waxaan baaqis u dirahayaa waxaa weeye xawaaladaha oo maaragtay magaalada maaragtay degan oo idin waxaan baaqis u dirahayaa culimo owdiinka magaalada degmada baar dheero amaba meel walbo ay naga maqlaayaan culimo owdiinka odayaal dhaqaneedka ururka dhalinyarada ururka hooyooyinka ganacsadayaasha bulshaweynta qaybaheeda kala duwan inta muslin ah oy wax dhibahayaan oo muslimiin ah aniga oo meeshaa tagay talaadadii dhaweed oo biyo booyada u geeyey oo ka soo qaracmay oo qaracan fara badan meesha ka soo qaaday oo ilaahayna igu og yahay maalinta aan tagahaya iyo hadda tegitaankii aan ka soo tegay maanta aan ka mulug badanahay dhibaatada meeshaas aan kala soo kulmay iyo dhibka meeshaas ka yaallo annagana aaqaro noola eeganhaya ilaahayga boqorkaana markaad idinka isu naxdaan baan idiin naxariisanayaa yidhi maaragtay dadka masaakiinta ah oo soo barakacay oo soomaalida ah oo muslimka ah oo nabad dhashay oo ehelkeenna ah inay gacan loo fidiyo oo gurmad loo galo oo wax u aruurino oo wax u qabanno ka urur ahaan noqotaa iyo ka muslin ahaan noqotaa iyo ka bulsho ahaan noqotaa magaaladan baar dheera haddii maaragtay ilaahay laga baqo oo dadka muslimka ah in loo yanteedo ay noqoto oon isku tashano waa noolayn karnaa ilaahay waa wax nooleeye ilaahayna wuxuu yidhi markaad idinka isu naxdaan baan idiin naxariisanayaa anoo baaqista ku celinahaya waxaan rabaa magaalada culimo owdiinka magaalada joogo oo maaragtay ilaahayga boqorka ahaa diinta uu baray qaybtaas inay nagala gurmadaan oo dadka ay ayaga baraarujiyaan oo qaybtaas wax igala qaataan culimo owdiinka odayaal dhaqameedka waxaa weye shirkadaha hay-adaha maamulka naga degmada bulshaweynta qaybaheeda kala duwan ururka hooyooyinka dhalinyarada macalimiinta maaragtay iskuullada dhiga iyo kuwa qur-aanka dhiga ardada iskuullada dhigata inta muslin ah inta maaragtay islaan ah oo naxariista ilaahay maaragtay garanahayo inta islaan ah oo soomaaliyeed oo maxaa weye codkaygaas maqlaysa meel allooy joogaanba dadka muslimiinta oo nala dhashay oo walaalaheen oo soo barakacay oo silaca ah oo lagu hilmaamay meesha oo dhumay oo silcay inaan u gurmano oon wax u qabanno ilaahay baa wax qabani kara markaan annaga isu naxnoon ilaahay noo naxariisanayaa arrintaas ayaa jirto haddee mana ka hareyno oo kolleyba maaragtay aniga kama aamusayo oo maaragtay cid ii dirsatana ma jirto ilaahay baana ii diray markaan booyada u geynaayo markaan dadka u qaybinayo ilaahay baa ii diray waa walaalahay waa dadkaygii maaragtay ilaahay yiri marka hataa hadday ii dhow yihiin oo dad hadda ii waxaysan oo aniga gurigayga ku dhow u yihiin dadka amaba wada gaareen laakiin qofkii i- i- maaragtay laba iyo saddex